wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka jubbaland oo ay weheliyaan culumo udiin iyo maamulka deegaanka xaaji weyne ayaa si rasmi ah xeriga ugu jaray masjid laga hirgeliyey deegaankaas oo dhaca waqooyiga magaalada kismaayo dhismaha masjidkan ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka jubbaland iyo dad muxsiniin ah maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka jubbaland ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka shaqaynayaan horumarinta goobaha cibaadada annagu ka wasaarad ahaana baryahan qorsheyn wuxuu ahaa in masaajidada laga dhiso bannaanka ee magaalada kismaayo kadib markii degmada kismaayo gudaheeda ay masaajido badan iyo madaaris badan wasaaraddii iyo culummada muxsiniinta iyo shacabka runtii soomaaliyeed oo dhaqaalo badan ku bixiyay dhismaha goobaha cibaadada aad looga dhisay qorshaha ee runtii sanadkan wuxuu yahay in masaajidada iyo madaariista loo gudbiyo deegaanada ka baxsan runtii magaalada kismaayo taana hadda waan bilownay meelo badanna waan soo dhagax dhignay kuwo kalena waan damacsanay inaan dhagax dhigno marka insha allahu tacaala dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa in aan ka wada qayb qaadano dhismayaha masaajidada iyo madaariista iyo goobaha culunta lagu barto dhanba in aan dhisno si aan adduun iyo aakhiraba u liibaano sidaan ognahay goobaha maadiga wax lagu bixiyaa juhdi badan iyo dhismi badan iyo wakhti badan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in goobaha runtii arrimaha diinta iyo horumarintooda aan ku bixino juhdi badan dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo dhammaan aan iskugu tagno markaan u duceynayna insha allahu tacaala qof kastoo ka qayb qaadatay sidoo kale kasoo qayb galaasha maanta munaasabadan waan u duceyn qaar ka mid a odayaasha deegaanka xaaji weyne ayaa soo dhoweeyey dhismaha masjidkan ninka masaajidkan quruxda badan tuulooyinka nagu xeeran masaajidada laga dhisay noqday kii ugu qiimaha badnaa ugu fiicnaa ugu wanaagsanaa ninka dhisay waxaa la yidhaahdaa maxamed faarax salaad ayaa la yidhaahdaa kheyr allah ha siiyo waxaa ka soo qayb galeen wasaaradda diinta oqaafta ka soo qayb gashay dhagax dhigeedii horena iidaa lahayd daafurkeeda dambena iidaa lahayd masaajidka oo xaaji weyne uu ku dhisay maxamed faarax boorow maxamed faarax salaad borow uu ku dhisay wiil yar oo dhallinyaro oo fariid oo aada u fiican buu ahaa kheyr alla ha siiyo ku dayashana mudan masaajidkaasaan maanta daafuri haynaa xafladdiisaan ka soo qayb galnay waxaan rabnaa in wasaaraddii in looga dambeeyo haddii akoon u furid ahaan lahayd iyo haddii ka warqabitaan kaleba ay ahaan lahayd wasaaraddii hor u dhagax dhigtay yaa haddana dib u daafurtay masaajidkaas waa lagu tukanhayaa dadkana inay ku da'daan wasaajidka weli qaybo badan baa ka dhiman sida kutubaddii iyo ilaahi waa ku roon yahay geedihii tallaalka ahaa ee dayactir badan baa ka dhiman laase intiisa badan ninkaasaa soo dhisay kheyr allah siiyo waanu u ducaynaynaa allah barakeeyo si kastaba masjidkan xeriga laga jaray islamarkaana laga dhisay deegaanka xaaji weyne ee duleedka kismaayo ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada deegaankaasi ku nool